xilli soomaaliya uu ka baaqday xilli roobaadkii dayrta durba meelaha qaar waxaa laga dareemayaa saameynta uu ku yeeshay kumanaan dad soomaaliyeed dhinacyada biyaha iyo wax soo saarka beeraha maadaama roobka dadku ay ku tiirsan yihiin meelaha hadda laga dareemayo saameynta roob yaraanta waxaa ka mid ah degmada xudur oo ku nool yihiin kumanaan dad danyara iyo kuwa barakacayaal ah oo meelaha kala duwan kasoo barakacay iyagoo hadda wajahayo dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha iyo biyayarida ay ugu horeyso haddaba guddoomiyaha degmada xudur ahna duuqa magaalada ayaa ku baaqay in lasoo caawiyo dadka ku nool magaalada xudur ee wajahaya xaalada nolol xumo kaamunkia kureegohayna sarfi ee waylsone ee wakiilka heedaha ee maardo iyo waylsone wayboogshaqamaranegeeka dhinaca biyaha eelashiyo kaamunka baahayaa ku jaraysa inu hogaalagnagana warbixinadii horeyn biyini saleenku dabajeytangna barnaamijkaas ayaa ka dareerna weerarkaasan anigeyd maanta dhibaataysan biilaan yaa ku jirta deegaankan for example hate dhowr kaama marnay dhowr kaama ee lagahaydan dadyi dadyadan dhibaataysango ee gargaaran baahango ee dhinaca biyahan iyana saasoo karo ee wayba codsadaan markan heedaha dhammaanta wayba ku codsadaan in barnaamijyaas un horeyaan gudud biini haddana hogaalan naga doonaan insha allah wakiilkii iyadoniil jare iyada hogaal naga doonaan walaahi baayaa ku jira kolley hasan deeri doonaan horena sii deerin haddana hasan geysii doonaan insha allah arintaasa ka jarna ka guda jarna iyada anaga mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu